barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a o aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamka oo aad naga maqlaysaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo waa maalin jimco ah sagaalka bisha ogost sannadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno noocyada ay u kala baxdo ciyaarta sayliciga
ciyaar saylicdu horta way badan tahay dhowr iyo soddon ciyaarood baa lagu sheegay iminkase waxaad moodaa inay dhowr iyo labaatan kusoo ururtay oo lagu la ciyaaro waana ciyaarihii ugu horreeyey ummadda soomaaliyeed marka laga yimaado ciyaar caruureedda iyo hees caruureedda iyo hees howleed oo dhan marka laga yimaado
waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesaha aynu idinkugu talagalnay oo ay ka mid tahay dumar kale macashaqin hadaldama kuma nuraan doqaagu waxuu rabo balandemba ku galo
iyo salaama waxaa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale hase yeeshee waxka ugu horreysa kusoo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho maanta ugu magacdaray duqii hore ee magaalada injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso garoonkaas oo sidoo kale hore loogu yiqiin conis stadium ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayey looguna duceynayay injineer yariiso oo kowdii ogost magaalada dooxa ugu geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax afar labaatankii juulaay ka dhacay guriga dowladda hoose ee muqdisho munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madax sare oo dowladda ka mid ah oo ay ku jiraan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale shacab aad u badan madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey munaasabadaasi ducada ayaa ku dhawaaqay in garoonka banaadir hadda kadib loogu magacdaray garoonka injineer yariiso garoonka banaadir waa mid ka mid a garoomada ugu qadiimisan dalka wuxuuna sanadihii ugu dambeeyey ahaa garoonka uu xiriirka kubadda cagta soomaaliya inta badan u adeegsado tartamada iyo horyaalada kubadda cagta ee soomaaliya dalka indiya ayaa khafiifinaya xayiraadihii uu soo rogay iyadoo markaas uu ogolaanayo dadka muslimiinta ay ugu tirada badan dadka ku nool kashmiir in ay tukadaan salaada jimcaha gobolka ay ku murusan yihiin dalalka bakistan iyo indiya ee kashmiir ayaa waxaa ka xiraa adeegyo taasoo keentay garaangal la-aan dhinaca isgaarsiinta ee dadka madaxa booliiska ee kashmiir ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b in dadka loo ogol yahay in ay salaada ku tukadaan xaafadahooda laakiin aanay meelo kale u aadi karin ra-iisul wasaaraha dalka indiya narenda modi ayaa waxa uu ballan qaaday gobolka kashmiir inuu gelayo waa cusub oo ka dhashay go-aankii dowladdiisa ay kula noqonayso maqaamka gobolkaasi iyadoo gobolku hoos iman doono new delhi
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada qeybihii kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana ugu soo horeynayaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maantuna wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal waxaa inoogu martiya barnaamijkeenna abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano abwaan geestiir mowduuca aan barnaamijkeenna maanta kaga hadli doonaa wuxuu ku saabsan yahay ciyaarta sayliciga iyo qaybaha ay u kala baxdo iyo laba qaybood oo ka mida ciyaaraha sayliciga oo aynu ku soo qaadan doonno sheekooyinka ku soo arooray iyo siyaabaha ay u bilaabmeen labada ciyaarood ee ka mid ah ciyaaraha tirada badan leh ee saylicigu ka kooban yahay abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan marar badan kaa waraysanay sooyaalka dhaqanka ee dhinaca ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalidu u leedahay
een wariye haashim waan dhowahay adiga iyo idaacadda v o m waan salaamaya bal ugu horayn si guud mara markaad uga hadasho ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee loo yaqaano ciyaar saylicida intee ayay ka kooban tahay een ciyaar saylicidii horta way badan tahay oo waxa weeyaan dhowr iyo soddon ciyaarood baa lagu sheegay een oo wakhtiyadaa hore la ciyaari jiray iminkase waxaad moodaa inay dhowr iyo labaatan ku soo ururtay oo lagu ciya- la ciyaaro een de waana ciyaarihii ugu horreeyey ee ummadda soomaaliyeed een maarataanay ugu horreeyey ciyaar dhaqameed la ciyaaro marka laga yimaado ciyaar caruureedda iyo hees caruureedda iyo hees hawleeda oo dhan marka laga yimaado heestaa maarataanay dee me- maarata de xadaaradaha magaalooyinka la socday saylicdaasa lambar kow ka ahayd ilaa laga soo gaarayay lixdanadiina ciyaaraha dee lagu ciyaaraay saylicun bay ahaayeen wakhtiyadii dambana waa la casriyeeyeyba oo dee kooxihii maarata dhaqanka ee soomaaliyeed ciyaaraha ay kaga qaybgeli jireen caalamku waxay u badnaayeen basaylicida mar kastana lambar wan bay ku soo qaadi jireen ciyaaraha saylicidu halkay ka bilaabmeen wakhtiga is leedahayna way bilaabmeen ciyaaraha saylicidu maadaama aad carabka ku dhufatay in magaalo ahaan laga ciyaari jiray sayla
Een, waa si wanaagsan weeyaan horta ciyaaru waxay ka bilaabmeen magaalada saylac saylac waa magaalo da'weyn marka waxa weyaan magaaladuna waxay ahayd magaalo caalamku ka kooban oo hindi baa dee deganayd ganacsiga ah maxaan ku dhaha eeraaniin baa deganayd yabaniin baa deganaa canfar baa deganayd dee waxa weeyaan ummadda reer awdalla caasimadoodii baabay ahayd marka afarta xaafadood ee meesha degan laba xaafadood waxay ahayd dadka reer awdal xaafadina waxay ahayd re- dadka reer awdal iyo waxay ahayd iyo canfar xaafadna ajaanibka kale ee maaratan baacnusarkaa isugu yimi bay ahayd marka ciyaaraha waxaad ka garan kartaa een, markaad shan erey oo af soomaaliya markaad tidhaahdaba laba erey oo ah waxaa ku dhex jira ama hindiya ama canfari ah ama eraaniina ama carabiyaa ku dhex jira marka saasaad u garanaysaa inay dee xadaarad da'weyn inay leedahay marka bulshada kala duwan ee ku noolayd magaalada saylac ee iskugu jirtay soomaalida iyo wadamada kale dadka ka soo jeeda iyo qowmiyadda canfarta dhammaantood way wada ciyaari jireen miyaa ciyaarahan sayliciga haa waxa sayliciba loo yidhi waxa weeyaan dadka reer saylac wiil iyo gabadhba way ciyaari jireen aroosyada maarata hadday tahay xafladaha haddii ay tahay een, haddii ay tahay wakhtiga ciidaha way ciyaari jireen asi- a- asla- asal ahaanna waxaa la soo gaadhayba dee inay dadka reer saylac ahaa ay si fiican u wada ciyaari jireen iminkada laftigeeda marka la arko qof si fiican u ciyaaraya ma reer saylac buu ahaa baa la yidhahdaa ciyaarta waxaa jirta ciyaar lagu furo oo lagu bilaabo marka ciyaarta sayliciga la bilaabayo ciyaarta lagu bilaabaa waa noocee asalkeeda saylici dhaqanka soomaaliyeed asalkeeda saylici dhaqanka soomaaliyeed baa lagu furaa bannaanka iyay ka soo qaadayaan waa labadaa erey oo keliya asalkeeda saylici dhaqanka soomaaliyeed iyadoo la leeyahay baa la soo galayaa garoonka markaasaa la bedelayaa oo ciyaari kala la bilaabay laakiin furitaanku waa waa heeskaa wey Een, dhallinyarta iminka joogtaay tay doonaan bay iskaga beddeshaan oy ka bilaabaan laakiin waayadaa hore way kala horreeyeenoo waxa weeyaan dee tu magaalada saylac ammaanayso maarata dee aad u qurux badan baa lagu yaa maarata lagu furi jiray oo had iyo jeer oo dee ilaa saddex heesahoo maarata saylicda maarata magaalada saylac aad u ammaanaya ayagoba mid ku bilaabi jireen maadaama ay ciyaarta saylicidu ilaa dhowr iyo labaatan ka kooban tahay oo aad tidhi wakhtiga horena soddon iyo in ka badanba way gaadhi jirtay Ee, laba ciyaarood oo ka mida waxaa ku soo aroora qisooyin jacayla labada ciyaarood kuway ahayd Een, labada ugu qiso fiican baynu qaadanaynaa aadna u caan baxay mid waxa weeyaan ta la yidhahdo heleliwaambe heleliwaambe hahaha heleliwaambe ayaan kurumba ku sugay suuge hahaha ku sugi waaye ayaan kurumba marka waxa weeyaan taariikh dheer bay leedahay een, qayb ka horaysay leedahay waxa weeyaan gabadh baa waxa weeye iyo wiil ayaa maaratan ballansanaa inay isguursadaan reer saylaca wakhtiyada hore waxaa dhici jirtay inay dadku maaratan doonyaa la raaci jiray ilaa bumbey oo safarku wuxuu ahaa bumbey iyo saylac baa isku xidhnayd dee doonyuhuna waxay kuwii dabayshu waday waxaa laga yaabaa lix bilood bay qaadan jirtay soo noqodkiisa inay is aroosaan bay u ballansanaayeen nasiib gabadhii nin kalaa soo doonay oo reerkoodii baa siiyey dabeedna gabadhii way raagsatay ninkiina uu raagay marka iyadoo aada u dhibsan ayay markaa waxa weeyaan ay iyo heeso badan bay qaadi jirtay intuu ninkaasi maqnaa heesahaasi waxaa ka mid ahaa heyhowa reesaaxiliyo reesurbaydiyey howa doonyihii bimbay ma birbaa ku jaban way raagsatay markaa waxa laga sheekeeyey oo taariikhaan lagu hayaa gabadhii oo saa u raagsatay ayuu isaguna yimi markii uu yimi gabadhii oo xafladdeedii arooskiiba la ciyaarayo ayuu soo joogsaday baa la yidhaahdaa markaasuu dee maarataanay dee ciyaartaa lagu dhufanayaa dhallinyartii barbaartii baaba u ciyaaraysay heleeli wambe hahaha heleeli wambe ayaan korumba ku sugay suuge inantii baa leh ku suugi waaye ayaan korumba inantii baa kule maa ku sugaya maarata bilahan oo dhanba laakiin waa dee waa nasiib baa saa u dhacay alla ku aaway alla way kan way isku dhaceen way dhinteen baa la yidhahdaa markaa qiso fiicanoo de haddii iminka aynu sii dabagalla dee muddo dheer naga qaadanaysa weeyaanoo waxaa laga yaabaa inaynaan wakhtiba u haynin ciyaarta labaad horta intaynaan ciyaarta labaad u gelin abwaan heleliwaambe ma soomaaliba maye waxa weeyaan heleeliwaambe af soomaaliga berigii dambe waa way soomaaliyeeyeen nimankii waa beri ahaa ee fanka loorkiyo heleliwaambe heleli wambe heleli wambe ayaan kuumba buu iyo ka dhigan ayaanunba macnayna kala hadlaysiiyey ayay ka dhigan laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay hindi inay kelmaddu hindi taaan jeclahay heleli wambe ayaan kurumba inay tahay hindi ayaan u malaynayaa haddaynu halkaa ka sii soconno inagoo ku guda jirna barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka maanta ciyaarta labaad ee iyaduna qisooyin noocaasa la mid ahayd waa ciyaartay ee ciyaartay liciga ka mid ah
bal waxaynu soo qaadanaynaa eegsay u kale taariikh waawen yihiin baynu soo qaadanaynaa muliyo muliyo gabarh reer saylacay ahayd ninbay iyadana isjeclaayeen waxaa la yidhaahdaa markaa ninkii de muliyo reerkoodii baa u diiday dabadeedna uu dhintay oo jacayl buu u dhintay baa la yidhaahdaa de waxa iyagana lafteeda sheekada laga sheekeeyo eenu taariikh ahaan ku hayno ninkii ay isjeclaayeen oo maarataanay dee loo diiday ayaa iyadana lafteeda la guursaday dabadeedna markaa dee ciyaartaasaa ku samaysantay baa ladha haashimow afka soomaaliga waa af taariikh dheer leh ciyaarahooda iyo mahmaahahoodu wax litaa geed la fadhiista la alifo maahina waa wax ku soo baxa qiso dhacday marka qisadaa dhacday ee wixii ka samaysmay ayaa dabeedna de ama ciyaar noqonaya ama hees noqonaya ama mahmaah noqonayay markaa arooskaasi naagta ninkaa loo dhisay ninkani xumaantii uu ka xumaaday uu u dhintay baa la yidhaahdaa laakiin dee ciyaarta muliyaha saasay baa kusoo baxday muliyoy haysaase muliyoy saase muliyoy muliyoy wayka muliyoy wayka muliyoy marka way af soomaaliyeeyeenoo ceestaasoo kale fanaaniintii waa beriya defanka roodhaaska ahayd muliyoy haysaasin bay idhaahdeen haysaasin muliyoy saasin muliyoy buyili bay idhahdeenoo way af soomaaliyeeyeen oo haysaaseedii oo af kala ahaa ayay haysaasin ay ka dhigeen marka arooskii markuu maqlay ayuu isaguna yimi baa layidhi markaasuu muliyoy saase isagii baa ciyaarta bilaabay marka muliyoy saase muliyoy waa maxay waxaanad samaynaysaa sannaga inagu isjeclayn waa maxay ninkan lagu dhisay buu leeyahay dee waa afkarasho gaara marka aa oo dee ciyaartii ciyaartii ka dhalatay weeyaan waa dabeedna waxa weeyaan dee muliyoy haysaase muliyoy saase muliyo muliyoy wayka muliyoy wayka muliyoy de halkaas ciyaartaasina ay ka bilaabantay dee sidii bay saynici ku noqotay marka ciyaaru saas marka qisadaasi halkay ku dhammaatay baa la odhan karta waxay ku dhammaatay baa la yidhaahdaayoo sheekooyin badan oo laga sameeyey baa jirto oo ninkii waxaa la yidhi dee markaa arooskii na- gabadhii la aroosay markuu arkay uu ka tegey uu xanuunsaday uu dhintay baa la yidhaahdaa Een, naagtii waxa leen muliye ahaydi dhowr jeer bay xaba- qabrigiisa siyaaratay baa layidhi iyadoo ninkiina wadda oo ninkiina uu ka hinaasayba baa layidhi uu ku ofurayba oo maalin walba maxaad ninka qabrigiisa iila soo doonataa buu kidhi baa layidhi wax noocaa sheeko badan oo la sameeye baa jirta laakiin waxay ku dhammaatay dee muliyo oo la guursaday iyo ninka isticlaayeen oo iswaayeen marka muliyo ma muliyo ma soomaaliyeed bay ahayd mise een, waxay ahayd dadka kale reer saylac ee deganaa saylac Ee, ninkaa jeclaatayna ma wuxuu ahaa dadka kale aan soomaalida ahayn ee deganaa deme muliyo waa soomaaliyeed ninkana xuseen baa la odhanayaa layidhi muliyo iyo xuseen baa la idhahdaa marka inuu dee magacaad ka garanaysaaba inay soomaali ahaayeen Ee, labada kale ayaa lagu sheegaa ee, helliwaanbe ayaa waxaa lagu sheegaa inay ahaayeen dadkii kale carabtaa ee markaa saylac degana inay ahaayeen inagoo barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka soo gunaanadi doonaa maadaama muddo badan aad ku soo jirtay fanka ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka maantana aan kaa waraysanayno sooyaalka dhaqanka ee ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee sayliciga ciyaarteed ugu jeceshahay ciyaaraha sayliciga Een, eh, waa wax fiican horta ciyaaraho dhan waa wada jeclay saylicida Een, eh, ciyaarahan sayliciga annaga oo dhallinyaro ah oo ilaa tobaneeye ah waxaa saddex sanana barayay cabdilaahi axmed dafe oo iminkana jirjiya degan iyo alla u naxariistee cabdi qaalib een, qambaar nin loodhan jiray oo dhintay beri dhoweyd labaduba waxay ahaan funka lordhaskii soomaaliya bay ahayn raggii adduunyada kaga qaybgeli jiray bay ahaayeen Een, saddex sanayna barayeen taariikhdeeda iyo ciyaarteeda iyo siday u dhacday iyo habdhaceeda oo waxoo dhan bayna barayeen bay ahayd horta ciyaaraha waan wada jecelahay laakiin anigu waxaan ugu jecelahay markaan ah, maarataane aan sayilca soo qaadanayo ciyaar maarataanay een, ciyaar dagaaleeda hay baray hay baray laalimaka hay baray hay baray laalimaka hay baray hay baray laalimaka wayo we laalimaka wayo we laalimaka taasaan aan ugu jecelahay
maxaad ku jeclaatay baa la odhan karaa waxaan ku jeclaaday waxay ku salaysan tahay qabka iyo kibirka soomaalida Een, eh, waxa weeyaan nin baa gabadh la socda nin kala arkaya uu iskaga qabsanaya dabadeedna gabadh intay halkaa istaagtay labadii nin ku kala baxayaan gabadhii intay halkaa soo joogsatay isku daawanaysaa labadii nin kaadkaaday raacaysaa habdhaqankeennay ku salaysan tahay saasaan ku jeclaaday
marka een, haybere haybere maxay tahay haybarray haybarray si kay celi weeye anu diyaar ma adigu diyaar ma tahay isna haa buu leeyahay laalimaka haa weeyaan Haa. haybarray haybarray diyaar ma tahay diyaar ma tahay weeye laalimaka haa buu yidhi isaguna qac qac qac baa u shalay isku siinaya mid baa dee lagaga tuuraya warankii markaa dee lagaga tuuru dul joogsana markaasuu dee isagoo bootaynaya dee dul joogsana iska kay celi leeya haddana wuu soo kacaya uu ku noqonaya mar rabo markuu dhulka dhigo gabadhii buu gacanta qabsanaya uu iska kaxaysanaya marka habdhaqanka soomaalida boob iyo iyo baaloxoofta ku dhisan kaasi wuxuu ahaa abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo lagu naanaysto geestiir oo maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka inoogu martay ahaa intaasina waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aynu ku soo qaadanay sooyaalkii dhaqanka ee ciyaarta hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee sayliciga loo yaqaano oo aanu ka waraysanay abwaalka taariikhdeedii iyo qaybaha ay ciyaartaasi ka kooban tahay iyo laba qiso oo ku soo arooray laba ciyaarood oo ka mid a ciyaaraha sayliciga ee la ciyaaro ay ciyaaraan soomaalidu waxaana barnaamijka isugukiin soo dubariday idiinla soo jeedinayay dhegaystayaal anigoo ah hashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno waxaa caawa si rasmi ah u furmi doona horyaalka brimier liaga oo ah horyaalka loogu daawashada badan yahay caalamka kulanka ugu horreeya ee horyaalkana waxa uu dhex mari doonaa kooxda liverpool oo garoonkeeda anfield ku martigelin doonta naadiga norwich city oo dhowaan uun usoo dallacay horyaalka brimer liaga kadib markii ay kusoo guulaysteen horyaalka labaad ee dalka ingiriiska ee loo yaqaano championshipka sidoo kale waxaa furmi doona isna horyaalka dalka faransiiska oo caawa kulanka ugu horreeya uu dhex mari doono kooxaha monaco iyo kooxda lione kulamadaasi ayaa noqon doona kuwa keliya ee caawa ka dhaca labadaasi horyaal hase yeeshee inta kale kulamada waxay dhici doonaan maalinta berri ah iyo habeen dambe kulamada kale ee horyaalka brimer leaga ee dhacaya berri waxaa ka mid ah westerham oo martigelin doonta kooxda manchester city banmouth ayaa iyana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda dhowaan soo dallacda ee sheffield united southampton ayaa u safri doonta naadiga banley halka crystal bales ay garoonkeeda london ku martigelin doonto kooxda everton brighton ayaa aadi doontaa watford kooxda tottenhamna waxa ay la kulmi doontaa naadiga aston villa horyaalka dalka faransiiska ayaa isna kulamo kale ay jiri doonaan berito waxaana kooxda maksey ay la kulmi doontaa naadiga remis anjakis iyo boqdo ayaa is arki doonaa kooxda tolu waxay u safri doontaa naadiga bakest dion iyo sanatena ayaa kulmi doona monteblekh iyo rinisna waa is arki doonaan niis iyo amunisna waa ay kulmi doonaan dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana waxaa shalay lasoo gebagabeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee horyaalka brimer liaga kooxaha ayaa soo iibsaday ciyaaryahaano badan halka qaar kalena ay iska direen ayadoo ay dhaceen kulamo ayadoo ay dhaceen kala iibsasho saacadihii ugu dambeeyey ee horyaalka kooxda arsenaal ayaa kooxda everton waxay soddon iyo afar milyan oo geni uga iibisay ciyaaryahan alex iwobi waxaana ciyaaryahankaasi ay kusoo bedelatay oo hore kooxda arsenal ay usoo iibsatay ciyaaryahan bebe oo booskaasi uu ka tegay alex iwobi u buuxin doona arsenaal sidoo kale waxay soo iibsatay ciyaaryahan karen tenry oo ay kaga soo iibsatay kooxda celtic shan iyo labaatan milyan oo geni kooxda kubadda cagta tottenham ayaa shalay laba ciyaaryahan lasoo saxiixatay waxaana keliin ryan sesion iyo giovanni loceslo oo ay kasoo gadatay naadiga real batis kooxaha manchester city iyo manchester united ayaana wax ciyaaryahana soo iibsan shalay hase yeeshee horey waxa ay usoo kala iibsadeen ciyaaryahan rodri oo kooxda manchester city ay soo iibsatay iyo sidoo kale ciyaaryahan contelo oo ay kasoo gadatay kooxda yuventus halka manchester united ay soo gadatay aron wayne bisaka iyo harry maguire oo labaduba daafaca ka ciyaara horyaalka ayaa la saadaalinayaa in mar kale ay ku lolami doonaan kooxaha manchester city iyo liverpool oo xilciyaareedkii lasoo dhaafay kaalimaha koowaad iyo labaad ka kala galay suuqa kala iibsiga ciyaartooda ee brimer leaga ayaa waxa ay kooxuhu sanadkan qarash gareeyeen lacag lagu sheegay hal dhibic afar bilyan oo geni waxaana uu noqonayaa mid ka mid ah xilli ciyaareedyadii ugu soo iibshada badnaa ee kooxaha kubadda cagta ee dalka ingiriisku ay sameeyaan xubintii cayaarahana waa naga intaas
waa tahay ciyaaraha ayaa dhegeysteen haatana dhegeystayaal inta uu hadba wakhtiga noo saamaxo mid ama laba kusoo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roonaa
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garoonka kubadda cagta banaadir stadium ee magaalada muqdisho ugu magacdaray allah u naxariistay duqii hore ee magaalada injineer yariso garoonkaasi oo sidoo kale hore loogu yaqiin conis stadium ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey looguna duuceynayo injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan cabdiraxmaan yariso oo kowdii agost magaalada dooxa ugu geeriyooday dhaawac afar iyo labaatankii juulaay kasoo gaaray qarax ka dhacay guriga dowladda hoose ee magaalada muqdisho munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxda sare ee dowladda oo ay ka mid yihiin madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare kheyre gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo sidoo kale shacab aada u fara badan oo kumanaan gaaraya madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ducada aheyd ayaa ku dhawaaqay in garoonka banaadir hadda kadib loogu magacdaray garoonka injineer yarisom garoonkan banaadir waxa uu ka mid yahay garoomada ugu qadiimisan dalka wuxuuna sanadihii ugu dambeeyey ahaa garoonka uu xiriirka kubadda cagta soomaaliya u adeegsado inta badan ciyaaraha mahadsanid axmed cali sheekh haatana waxaan idiin soo qabanaynaa la dabaalo caashiqa iyo codkii cumar cabdulle shooli
dumar kale ma caashaqin adaldama kuma nuraan boqaagu waxuu rabo balandemba ku galo weligiigay kuma nuraan dumar kale ma caashaqin hadaldamo kuma nuraan duqaagu wuxuu rabo kulandeenba ku galo weligiiday kuma nuraan dadkuwow dagaala dabadeed teshiya inaad raacdo dulkale ma wax loo dulqaad naftaydii diidayow kamadaa degayse adaa segay dawgii iga durugu adaalay haatan dayradaadan ku dadaalayayo imaad diilinaysidee ogow dumarkuu kaa badan waan kaa daldoorsaday dushaa iga cagani la dabaalo la dabaalo cashada waan kaa daldoorsaday dushaa iga cagani la dabaalo la dabaalo cashada dembi kamaan gelin duleed kagamaan tegin hablaha da'daadana dandaan sidaayo dibnahayga uma furin dembi kamaan gelin duleed kagamaan tegin hablaha da'daadana dandaan sidaayo dibnahayga uma furin daqaradu igaareen inaad iga durugtaa ma wax loo dulqaata daruurida ay siiyo dabeel caafimaad baan deeqooy ku moode waxaad tahay bafii daran haatan dayradaadan ku dadaalayaayo imaad fiirinhayside ogow dumarku kaa badan waan kaa daldoorsaday dushahayga caganin la dabaalo la dabaalo cashada waan kaa daldoorsaday dushahayga caganin la dabaalo la dabaalo cashada
heestaasi la dabaalo caashaqa ee cumar shooli uu ku luuqeeyo ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
dembiga baa waxaa dhigay wadnahayga doqonkee ka doortay dumarku aad daryeeli weyo weligaa cadda kuu qabaa dembigaaba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee ka doortay dumarku aad daryeeli weydo weligaa cadda kuu qabaa dugsigow kumoode adiguna debnaariyo inaad dacal ka goysaa